xadiid kolley waa dee dad aan soo wada aragnay baabkan kusoo jirnayna baabkii uu u dhigtay bay ahayd inay bannaan tahay salaad sunno ah jamac in lagu tukado dee waa maaha sunnay tahay oo waa in raatib laga dhigtay laakiin ay bannaan tahay iyo intan imika aan gelayneen oo waxna ka soo aragnay kolley axaadiidna iyo inay bannaan tahay dee ruuxii inuu ku tukadaba salaadii sajaayad iyo caw iyo wuxuu adigu iska xigsiiyey dhulka taasna rasuulka ilaahay ay nooga suganto waxa dhibi aanay kuba sugnayn kol hadduu shaygu daahir yahay taas bay ahayd labada xadiidna arrinkaasay ku tacalluqsanaanayaan ee ay noo dambeeyeen markaa wuxuu yihi muslim xadaatni muslim baa adigu sanadkiisii ku wariyay cabdillah ibnu shadaad baa wuxuu yihi xadaatnii maymunatu maymuna ii warantay zawju nabiyi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi haweenaydiisii ahayd oo qaalat waxay tidhi kaana rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yusalii mid tukada walxaal ana anigu xidaa'ahu halkaa dee muqaabilkiisa iyo agtiisaba aan ku sugnayo tooskii oo aan kaba dheeraynba taas buu waxa weeye rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh ku tukanayay wa ana xidaahu warubama xadiidka waynu soo aragnay isaga iyo kan inaga dambeeyaba marka xadiidkan xalayna ama casharkii horena kii cutbaan baa inoogu sugnaayo laakiin intaynu soo marnay kaba dheeraaye kuwani nagamaba dheero oo kitaabulxayd ama kitaabu salaadun waa safaxaadkii ka horreeyey ayay labada xadiid baan ku soo marnay ama kitaabulxayd aakhirkiisii baan ku soo marnay taasna waxayna tusaysaa walow dee aimadu markay bukhaari iyo muslim gees muqaaranaynayaan ama mukararaadka ay waxyaalaha ay dee ay yidhaahaan geesta kale muslim waa kaga mudanya kitaabka bukhaari waxaa kaba mida xadiidka meel keliya ayuunbuu halka ugu ansabsan unbuu isaga iyo duruqdiisii oo dhan kusoo arooriyaa ma soo celceliyo taas alfaadkiisa iyo riwaayaadkiisna meel buu ku wada sheegaa marka bal waxaan leenahay de habeenkana waataan aragnay caawana laba xadiid babayna ugu sugan weliba aan fogeyna halku kusoo sheegaye arrinkaasi waa sida u badan muslime macnihiisu ma aha inaan wax mukararaad oo adugu baab kale uu kusoo arooriyo meel keliya inuu kusoo arooriyo mooyaane wuxuu meel kale kusoo celiyo axaadiisi inaanay jirin taas ma aha waxoogaa baa la helayaa ee waxaaba shaahid inoogu filinayo daliilna labadan xadiidan caawahayn iyo kii aan habeenkii inoogu dambeeye soo maray haddaba habeenka sanadkana badankooda way wadaagsadeenuun oo kolkol bay meela isla yar dheeraayeen ama lafdigii uu raawi uu yihi lafdigiisii weeye ayaa maanta nin kale lafdigiisii un xadiidka kusoo naqliye halkaa hore xadiidka markan kusoo marnayna intani way inoogu wada sugnayde waxaa ku sugnaa unan halkan ka maqan wa ana xaaidun cibaarada waayo halkii xaydkaan kusoo haynay haweenaydan dee xaaidadiina indharkeediiyo jirkeediiyo dahaara ay yihiin oo ruuxii markaa haddii dhinaceedii uu ku tukaday hadday kaba horreysay aan baasi kuba sugnay waa umuurihi aynu xadiidkaa horeba inoogu sugnaa intaa jumladaas ayaa lafdigii hore ama riwaayadii hore inoogu sugnayd halkan aan ku sugnayn inta kale xadiidku waa isagii un wa ana xaaidun anigoo xaaidba ayaa rasuulkii ilaahay halkaas agtayda ku tukanayay iyo halkaa muqaabilkay warubama waxaaba dhacaysay oo la arkayaba awqaadda qaarkeed dhacaysay asaabani inuu asiibo sawbuhu maradiisu idaa sajada markan uu soo sujuudayo ina kama dheera aqalkuna ma weyna halkan ay hurudo ama ay jiifto ku ag tukanaye maradiisani markan uu soo sujuudo inay iiba gaadho anigoo i asiibto taas baaba dhacaysay intan weeye maxalushaahidku laakiin dambe wa kaana wuxuu ahaa yusalii mid ku tukanaya calaa khumratin khumro sajaadad ama khumrad buu ku tukanayay kollay khumrada horeynuu soo marayo waa wax yaroo ay laamaha nakhiishu ay feedheen ama caw ay ka samaysan jireen waxaanay culimadu yidhaahaan khumro waxaa loo yidhiba waa qolooyinka luuqadu liannahaa takhmur ama dee tuqadi lwaja waa tan khimaarkaba madaxa waxaa lagu qariyaa laba yidhaah wejigan dee marka la dhigayo ee lagu sujuudayo ee qarinaysaa oostan baa khumro loo yidhi markaa qolooyin baa iyagu waxay sheegtay inaan khumro markay in yar untoo intaa wejiga qadarkeeda un ay tahay ayaa khumro la odhanayaa ee hadday ka badan tahay khumro lama yidhaaho tanaa sajaadada nilaa taasay bacdigood sheegteen laakiin taasi kolley waa wax hadal laga raajaxsan yahay oo nadar ku sugan yahayoo e waxaa sunanta inooguba sugan rasuulkii ilaahay khubro uu ku fadhiyey waa xadiidka waa uu ku fadhiyey marka waa inay wejigii ka weynto taa uu kuma fadhiya ahayd mar intuu dubaalad ama laabad baxaysay intuu jiir soo jiiday uu halkii kusoo tuuray oo in ka gubatay bal matalan markaa waxaan leenahay wax ka ziyaadsan oo intan sijaadada aan nidhaahnaba qadarkeedna waa la odhanayaa oo waa lagu idlaaqayaa intaasun kuma koobna maxalushaahidkuna waa kaasoo rasuulka ilahi waa ku tukanay waa shay jaa-iza وxadثna abubكر بن أbي شhaybة وأbو كرayb qال xadثna أbو معaaوiyة ح وxadثnي سوayd بن سعيid qال xadثna عalي بن msr جميعا عن الأعmش ح وxadثna إسحاq بن إبراhيم ولفظ lh xadيidkana horeyn usoo maray oo kaa horeyn sheegaya nimaka kasoo baxnay arqاamtan cam dee ilaa kitaabka dhamaadkiisa inala soconaysay xadيidka mar keliya la tirinayo lambarkii shan boqol iyo saddex iyo toban buu ahaayo waa ta ii taalaba lambar cus imaka xadiidkii ka horreeyey raqamkiisu lix boqol iyo lixdan baa ii yaalay marka la eego axaadiisan dee duruqda mooyaane isagoo lix boqol iyo lixdan dee waxay ayd inuu yidhaha lix boqol iyo koob iyo lixdan sababto waa muraqimkii moxamed fuaad cabdilbaaqia kitaabka raqamka u yeelay ayaa wuxuu raqamkii markii hore aynu kusoo marnay buu siiyey oo shan boqol iyo saddexiyo tobana laakiin halkan ay wax ka dhaceen oo kanaa seegayoo kan waa kan lix boqol iyo koob iyo lixdan qoray sababto kanna waan soo marayo i xadiid baaba u dhexeeyey labadoodoo shan boqol iyo sagaal iyo toban baa raqamkiisu ahaa marka kanna waxay ahayd inuu shan boqol iyo sagaal iyo toban yidhaahay laakiin kani u dhaafay kani waa dhaafay inuu mukarar yahay kaa hore waa kan oo lambarkii hore uu siiyey kanna imaka raqam cusub buu siiyey oo raqamkii imika socdayba kanna waa shan boqol iyo sagaal iyo toban baan kusoo maray haddaba waxaan uga jeedaa imika wuxuu hi xadana isxaaq ibn ibrahim walafdu low halkaa hore camruni naaqib ayaa ku jiray sanadkoon halkan kuma sugnayn oo lafdigana isagaa lahaa so markaa hore halka inooguma sugnaydna ba lafdigana waan arkaynaa waxay isla dheer yihiin أخبرنا عيسى بن يونس قال xdثna الأعمش عن أbي سفyان عن جابر قال أنه qال جابر وxuu yihi xdثna أbو سعيد الخdري أنه dخل على رسuل اللahi صلى الله عليه وسلم فوجده رasuulka ilaahay buu usoo galay oo wuxuu la kulmay oo markaa uu yimi يصلي xaal uu ku tukanayo rasuulkii ilaahay صلaوaaت الlahi وسلام عليه عalىa xasيirin caw maxaلshaadku waa intan ysjudu caleyh ku sujuudayo wuxuu la soo kulmay marka uu rasuulka ilaahi u yimi isagoo rasuulka ilaahay tukanaya guriguu ku tukanayey wuxuu ku tukanayeyna xasiir ama caw u taalay ayuu ku tukanayey ba raqamkaa horen sheegayeen leenahay maanta waa kan oo raqam cusub uu siyersi waxaanu xadiidkana hore inoogu soo marin waxaa ku sugnayd ziyaado ayna halkan inoogu sugnayn sababto lafdigani waa kii isxaaq ibnu ibraahim lafdigaa horena camr bnu bukayr naaqid ayuu ahaa markaa lafdigiisii waxaanan halkaa kusoo aragnay iyadoo intan aan soo aragnay wa ra'aytuhu yusallii fii thawbin waaxidin mutawashixan bihi waa inta halkaa inoogu sugnayd en halkan ku sugnayn waana baabkaa wixii u yar noocay u dhowaa waxaan arkayna rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh maro keliya oo uu isku dado ama uu sanoo kale uu hilaabtay oo uu dee ilaa garbihiisii gaadhsiiyey ku tukanayana waan arkay intaasi imaka halkii hore ku sugnaydo waayo lafdigan isxaaq baanay la socon halkan inooguma sugnaa almuhimku macnuhuna waa inoo cad yahay oo waa ruuxu hadduu wax isaga dhigo de wataa masaajideednaba ay yaalaan dhulkii waxyaala ay naga xigaan shay jaa-isa weeye bacda salaf haddii ay dooran jireen dhulka in lagu sujuudo taasna waa dee iyaga tawaaducoodii une wax sharciga oo diidayaa ma jiro cumar bin cabdilcaziis baa sida hore usoo sheegna laga soo naqliyey waxaan uu dhigtay ama sajaadadan uu dhigtay ayaa ciid lasoo qaadi jiray oo loo duldhigi jiray uu ku sujuudo oo kale iyo bal markaa laakiin taasi waa tawaaduciisi arrintiisa waxba isaga kusugnaa ma jirto oo kan rasuulka ilahi slam lamiyi baabu fadli salaati اljamacati waintidaari salaati salaada jamaacadu fadliga ay leedahay iyo salaada sugitaankeeda la sugayo isna fadliga uu leeyahay intidaaru salaat ayuu baabkiisii yahay xadثna abubكر بن أbي شhaybة وأbو كرayb جaميعا عن أbي معaaوiyةa qال أbو كرayb xadثna أbو معaaوiyةa عن الأعمشh عن أbي صالح عن أbي هريرةa qال أنه qال qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم صلاaة الرaجuل ninka salaadiisa mع في جamاعaة جamاعة uu ku tukanayo waa ninkii oo jamac la tukada ayaa taziidu waxay la dheer tahay calىa salaatihi salaadiisa fii beytihi gurigiisa uu ku tukado iyo wa salaatihi salaadiisa fii suuqihi suuqiisa uu ku tukado bidcan wa cishriina darajatan dhowr iyo labaatan darajo oo salaadan uu ruuxu jamaaco ku tukanayo welibana xadiidka inta inoo soo socotaa waxay keenaysaa waa jamaacadii masjidka lagu tukanayey taas baa umuurahan iyaguna qeyb ka ah fadligan jamaacadu dee taasun bay ku xasilayaan laakiin halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala waa salaadii aqalka ama suuqa isagoo keliya tukanayey buu leeyahay hadduu jamac ku tukaday arrinku waa ka duwan yahay waliba wuxuu leeyahay qowlka sawaabkii waa kaa qolooyin baa wax kala yidhi oo deetu kaba cabire waa qowl baila on ku baraarujinaya si aan lagu kadsoomin walow kolley arrinku aanu dee taano kolley aanu in la yidhaha waa baadil ahayn bal ruuxu salaadiisa uu jamaaco ku tukanayo waxay ka ziyaadsan tahay xagga fadliga salaadii uu gurigiisa ku tukaday amase uu aqalkiisa dee waxa weeyaan uu ku tukaday suuqiyo halkii kale uu joogay bidcan wa cishriina darajatan dhowr iyo labaatan darajo bidciguna saddex ilaa sagaal weeye casharkii kan ka horreeyeyna waxaynu soo aragnay shan iyo labaatanna inay inoo sugan tahay toddobiyo labaatan darajona ay inoo sugantao dee iyagii baan ku fasiraynaa labada xadiidna waa ti aynu hore usoo jamcinay ee haddii shan iyo labaatan la yidhaah iyo haddii sa toddobiyo labaatan la yidhaahba waa bidcigii un waa saddex ilaa sagaal bidcigiy waa dhowr marka rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh wuxu uhi wadalika arrinkaasna macnaa fadliga intaa leeg ee labadaas salaadood ay isdheeryihiin iyadoo labadaba faradku ruuxa kaga dhacayo fadliga intaa leegay isdheeryihiin waxa weeye ana axadahum midka iyaga ka mida dadkii idaa tawada hadduu weysaysto oo faaxsana uu fiicneeyo alwuduu'a weysadiisiyo si fiican uu weysaysto uma atalmasida eeg markaa waa soo weysaystay weeye aqalkiisii baabuu iskaga soo weysaystay ama halkii kaleu ka imanayey weysadiisiina wuu taam yeelay markaasuu masjidkii yimid laa yanhazuhu xaal aanu soo bixin ahayn ila salaatu salaad mooye oo waxaan gurigiisii ama halkii kaleu joogay ama shaqadiisii ka keenay waa salaaduna qarad kale umuu soo bixin aad jamacan soo tukatid ayuun baaba usoo baxo salaad mooye wax kale uma jeedo bixitaankiisa laa yuriid ila salaat laa yanhasu ila salaat un bay adu waa iska adkaynun waa macnu waa kaase salaad mooye isagoon wax kale ujeedino meeshii maxaa ka baxaya halkan hadduu isba weysaysto uu qarad kale u baxo wuxuu leeyahay hadhow baa tukano masjidka hadhowe laakiin meel kaleu u baxay markuu dee halkiisii kale ayuu mar damba masaajidka haba yimaadeen laakiin meel kale usoo baxay soo bixitaankaa dee ajne dan kale u socdaaye tallaabadan u tirsan ee uu ajriga ka helayo markuu masjidka usoo baxa taasi ma noqonayso fadliga halkaasa ma laha haddaba wuxuu usoo baxayba ay salaadu u tahay laa yuriidu ila salaata falam yakdur ruuxaasi ma qaadayo khudwatan tallaabo ma qaadayo ilaa rufica lahu biha darajatun hadduu tallaabo qaado daraja lagu kor yeelaya kolley khudwana halkan daman aqriyey oo jawhari baa wuxuu yidhaha saaxib asaxaax oo kale alkhudwatu bidami maa bayna alqadamayn marka alkhudwa la yidhaha khada la damiyo waa labada lugood intaa udhaxaysa ayaa waxaa lagu magacaabaa khudwa laakiin haddii alkhadwatun la yidhaaho masalu maray noqon oo tallaabo la qaaday waa tallaabadii la qaadayey ama almaratu alwaaxidatu min alkhadwa ayay noqonaysaa marka ibnu sayidinaas oo kaliya halkan waxay jasmiyeen isagu inay khadwo tahe laakiin qurdubi baa saaxiib almufhim wuxuu yidhaahaa riwaayaadka halkan muslim waa damay ku yimaadeen oo khudwo in la yidhaaho haddaba hadduu tallaabo qaado adigu muhimku tallaabadii uu soo qaadaba darajaa lagu kor yeelayaa waxuda waa la daadinayaa canhu xaggiisa bihaa ay bi hadihi اlkhadwati khadii'atu dembi ama gef waa fadli aada iyo aada u weyn xadiidka daahirkiisuna ayna wowdii imaka keenaysay tashriiga ayay isugu cadfan yihiin tallaabada keliya ayuu labada arrimoodba ku wada mudanaya in darajo lagu kor yeelo dembina lagaga daadiyo dee meelo qaarkood bay aw ay timi bacdigood baa yidhi labada tallaabaa midba ay ajriyeen midna ay dee dembi lagaga daadinayaa midna ay ku mudanaya darajo loo kor yeelo ibn mascuud xadiidkiisii ama aharkiisii xagga jamaacada iyo fadligeed iyo adkeynteeda kuba sugnaana waxaaban kusoo aragnay in saddex xaalo ama saddex wax uu ku wada mudanayo dembi lagaga daadiyo iyo derajo loogu koryeeliyo xasano loo qoro bal waxubda canhu biha khadiicatun xataa yadkul ilmasjid ilaa uu masaajidka ka gelayo masaajidku ama ha u dhawaado ama ha ka dheeraado inta uu kusii socdo o dhan kol hadduu aada soo tukatid uu soo socdo on wax kale usoo je ujeedin tallaabadaasi way utirsantao waa loo qoraya fa idaa dakala almasjida masjidka marka uu galo kaana fi salaati waxaabuu noqonayaa ruux salaad ku jira macnaa haddii xataa uu iska fadhiyo ajrigii iyo sawaabkii salaada u soconaya waa goorma ma kaanat inta ay tahay maad waa tii masdariyada ahayd inta ay tahay asalaatu salaadu hiya iyadu taxbisuhu ta manciyaysa ee joojinayso manaa ujeedadu intaa uu masjidkii fadhiyo intaa uu salaad sugayo intaa waxaan uu diidaya inuu masjidkii ka baxo gurigiisii ku noqdo ama hawshiisii kale ku noqdo ama halkii uu kaba yimi ay tahay horta aad salaada tukatay oo salaadu ay tahay intaa tahaysa ee joojinaysa ka manciyaysa inuu masaajidka kaba baxo intaasna ruux salaad tukanaya ajrigii iyo sawaabkii salaadeed baa u socda arrin kale haddana walmalaaikatu malaa'igtu yusalluuna way saliyayaan waa hawl loo diray iyaga way u ducaynayaan weeye way ku saliyayaan calaa axadikum midkiin maadaama inta uu daa'imayo fii majlisihi meeshiisii aladi sallaa fiihi halkii uu ku tukaday intaa uu fadhiyo intaa uu halkaa joogo malaa'igtii ayaa ku saliyaysa daahirka xadiiskuna waa dee musallihiisiyo meeshii uu ku tukaday inta uu fadhiyo weeye walo culimadu ay kuba xambaaraan waa intaa dee hadduu halkii kaba kaco masjidkii un meel kale kama fadhiistu intidaarkii salaadii iyo sugitaankii salaada uu kuba sugayo inaanay tani kaba go-ahayne waa isagoo ka tago uun oo noqdo un baaba uu tan ku waaya ama arrinta kale ay noo soo socoteen maadaama fii majlisi aladii sallaa fiih salliga haddaba malaa'igtu muxuu yahay way ku saliyayaan ba xadiisku ahay waa tan yaquuluuna waxay odhanayaan allahuma arxamhu way u ducaynayaan ilaahu u naxariiso allahuma kfir lahu ilaah u dembi dhaaf allahuma tub caleyhi ilaah ka tooba aqbal baa bal fadhiga aanu hawl kaleba hayn isagu aanu ogeyn baa cid kale oo weliba ducadooda la aqbalayo dee aan ilaahay caasiin arrinkanna amar ilaahay uu amray kula imanaya ayaaba u ducaynaya waa fadli weyn oo kaasna dee aad iyo aad u badan inay malaa'igi u ducaynayso in ilaahay u naxariiso dembigiisii dhaafo towbadiisa u aqbalo wuxuu rasuulka ilahi yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh maa lam yu'dii haddaanu dhibinoo fiihi waa macnaa ducada malaa'igta u soconaysa haddaanu wax ku dhibin cid dhibin oo wax dhiba oo malaa'igta ay dhibsadaan ama dadku ay dhibsadaan isaga xaggiisa aanay kaba dhicin oonay kaba soo fulin maa lam yuxdid fiihi inta aanu xadasin oo inta uu weyse qabo ee wax xadasa oo ka yimi aanu jirin oo weysadii uu qabo ducadaasi way u soconaysaa maa lam yu'di maa lam yuxdid culimada qaar baa waxay kaba dhigeen in maa lam yuxdid fiihi maa lam yu'di fiihi bedel kaba tahay oo adaha naftiisu iyo waxaan la leeyahay aanu cid dhibin ama aanu dhib laba iman inuu xadadka naftiisa yahay oo dee neeftaa kaba imanaysiyaba malaa'igta raayaxadeedii ay dhibaysaayo tan baa deeta uu ku waayaayo xadadka naftiisi uu adahii yahay ee bal adu waa wax ada ah oo dhibood cid ay dhibsadaan oo ama dad ay dhibsadaan ama dee waxa weeyaan malaa'ig ay dhibsato intaanay kaba soo fulin si khaasana aanu wax uu weyse qabo weeyaan oo weysadiisi aanay jabin waayo abu hurayra taa inoogu fasiri doono maa lam yuxdid fiih xadadkan iyadoo neefi kaba timaadeen xadaثna سacيid بn cmr الأشcثiي qاl أخbarana cabsar بn xa وxadaثnii mحamed بn bkاr بn الrayan qal xadaثna ismاعيل بn زkrya xa وxadaثna بn المsنى qal xadaثna بn abi عaliyi can شhucbata kulhm dhammaantood waa shucba ismaaعيل بن زkriya cabsar ibn الqasim waa saddexdaas can اlacmash markii horena abu mucaawiya xadiidkii hore inoo warinaya dheeraha acmash kaba warinaya marka acmash xadiidkii weeye xadiidku can abi صالح can abi hurayrata fي hada اlisnaadi fidub macnaa ba weeye bimili macnaahu macnihiisii wax laba mida kaa horeynu kaba soo baxnay وحدثنا ابن, عم... ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن ابن السيرين عن أبي هريرة قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بوحو يلي إن الملائكة ملائكته تصلي ويكصلييسا على أحدكم أحدكين ما دام inta uu daa'imo inta uu ku sugayay fii majlisii meeshiisii uu ku tukaday taquulu waxay malaa'igtu odhanaysaa allahuma kfir lahu allahuma arxamhu taasay odhanoo waa salligu waa kaab maa lam yuxdis haddaanu xadasin oo isaga xadas aanu kaba iman waxaanu idhi rasuulka ilaahi waa axadukum axadkiin fii salaatin salaad buu ku sugan yahay ajri iyo hawaab salaadeed baa u socda xataa hadduu iska fadhiyo ma kaanat inta ay tahay asalaatu salaadu taxbisuhu ta joojinaysa salaad uu sugayaa inta ay tahay ta ka hor joogta inuu iska laabmo inuu gurigiisii ama hawshiisii tago intay taasi jirto o dhan haba dheeraado waktiguyeh ruux salaad ku jira weeye oo haddaan halkii hore kusoo aragnay ama xadiidka duruq dariiqiisii hore tallaabadan badan ee haddii meeshuba fog tahay in badan uu soo tallaabsanayo tallaabadaas inay ajri u siyaadinayso haddana zamanka badan ee uu sugo salaadii inay hadduu in yar fadhiyay hadduu in badan fadhiya isku mid ma noqonayaan in badan hadduu fadhiya isagoo salaad sugaya intaa uu fadhiyo iyaduna ajrigu waa u siyaadayaayo saa makaankii dheeraaba uu ajriga u badiyo raad uu ku lahaa iyo madqal xagga ama ta'siir ajriga badintiisii zamankii dheeraana iyaduna taasiir buu ku yeelanaya ajriga banintiisii waxadukum fi salaati ma kaanat الsalaatu taxbisu weli duruqdu way noo socotaa xadiidka abu hurayra وxadaثnii mحamed بnu xaatimi qaala xadaثna bahzu qaala xadaثna xamad bnu salamةa can haabiti can abi raafici can abi hurayrata ana rasuula اllahi slى اllahu عalيه waslama qaala laa yazaalu lcabdu addoonku kama suulayo fii salaatin salaad inuu ku jiro oo ajrigii iyo hawaabkii salaadeed u socdo ma kaana inta uu yahay ee uu ku sugayay fii musallahu meeshii uu ku tukaday uu joogo yantadiru xaal uu sugaya asalaata oo waxaan uu fadhiya ay tahay salaad isagoo sugaya taa ajrigii iyo hawaabkii salaadeed baa u socda wa taquulu lmalaa'ikatu malaa'igtu waxay odhanaysaa allahuma kfir lahu allahuma arxamhu way u ducaynaysaa ducadeedna way soconaysaa ilaa goorma xataa yansarifa ilaa uu iska tago weeye oo masjidkiiba ka baxuu gadoomo aw yuxditha amase xadas uu ka yimaado haddii salaadiiba laga baxay oo iska fadhiyo halkii uu ku tukaday ducadaa malaa'igtu way u socon ilaa uu ama iska tegayo ama isaga xadas iyo wax waysadiisa jebiyo ama waysadiisa ay jabayso qultu waxaan idhi aburaafic baa odhanaya nufeyc asaayiq ma yuxdisu maxaa uu yahay yuxdisu macnaheedu oo ina wuxuu xadiidka ahaa aw yuxdisa maxay ka dhigan tahay yuxdisu ama maxaa looga jeedaa qaala abu hurayra wuxuu yidhi yafsu aw yadridu ana adigu waa riix iyo neef baa ka imanaysa aan sawd lahayn oo neefuun ah ama iyadoo sanqariyo dee sawd le oo yafsu alfusana waa alriix bigayri sawtin weeye adduraadna waa alriix maca sawt taas weeye o ujeedada waa iyadoo dee malaha masjid waa wixii inay wax kale kulama imanaya wixii waysada jebin lahaa waa iyadoo waysadiisu ay jabto neefi kaba timaado marka ducadan malaa'igta uu waayaya laakiin waxa weeye bal taas inta kale se ducadan malaa'igta ay u ducaynayso oo dee fadligaa badan ah isaga aan tacab ka gaadhahayn ba isagoo iska fadhiya oon ogeyn baaba taas cid kale ay ku mashquul tahay isaga maslaxadiisii iyo wax dani ay ugu jirto ilaah baana subxaana watacaala uga diray oo malaa'igtiibuu wax inaga maslaxadeena faa'iidadeena ay tahay buu hawl iyo camal ugaba dhigay bal taas ama dee waa qaybo malaa'igtii kaba mid ah taas baana waa de nicmadaa weyne ilaahay subxaana watacaala inoogu nimceeyo kuba sugan haddaba in kolley xadiidka iyadoo duruqda ay noo soconayso horeynu usoo maray salaadan jamaacadu inay ka fadli badan tahay salaadii keli lagu tukaday toddobiyo labaatan darajo bal xadiidkii ibnu cumar ama shan iyo labaatan taas baa waanu si aan sooba jamcinay xadiidaasna ee bal jamaacanimadan uun jamac lagu tukaday in fadligaasi ka dhalanaya daahirkoodu ahaa laakiin xadiidkan aanayni abi hurayra ayaa wadalika ana axadahum idaa tawada wuxuu inoo faa'iideynayaa jamaacadan fadligeedan badanay leedahay inaanu waa jamacnimo un aanu ahayn jamac baa lagu tukadun aanu ahayne umuurahan kale ee iyada dee laazimaya ee xadiidka inoogu sugan inuu fadligaa badani kaba dhalanayo jamacu fadligii waa leeyahay laakiin maxaa qeyb ka ah oo fadligan keenay waa umuurahan oo waaba jamaacadii oo loo qaso masaajidii baa loo soo soconaya socodkii tallaabadan lasoo qaadayo salaadan la sugayo ducadan malaa'igta umuurahan baa fadligan badan keenay oo toddobiyo labaatan darajo ama toddobiyo labaatan dacfiinay salaadii jamaca lagu tukaday kelitii lagu tukada ee kaba dheeraato taasi iyada waa midoo xadiiska waata inooguma sugan ee uu inoo faa'iideynayo arrinta kale jirtana kole waa arrintan imaam nawowi rama raximah llahu tacaala ayaan baxsiyeye taziidu calaa salaatii fii beyti wa salaatii fii suuqi daahirka xadiisku muxuu yahay ruuxu hadduu ku tukado jamaaco masjidka uu ku tukado jamaacadaasi way dee ma waxa weeyaan salaada uu jamaacada ku tukaday inay ka fadli badan tahay salaadii guriga iyo tii suuqa xadiidka daahirkiisuna ama keliha lagu tukado ama jamacba ha lagu tukade salaadii masjidka lagu tukadayo tii meel kale lagu tukada isku mid maaha weeye isku fadli maaha laakiin halkaasuu imaam nawowi leeyahay waa me waa haddii aqalka iyo suuqii keli lagu tukado ee haddii jamac lagu tukado dee iyagana jamacoodii fadligii waa leeyahay xadiiskuna kolley umuurahan kale aan dib u nidhi calaaqay la leeyihiin fadligan ama waa waxa fadligani kaba dhalanayo socodkii masaajidka loo soo soconayo tallaabada lasoo qaadayo ruuxa waxaa ka soo kiciyey meeshii inay salaad aad soo tukati tahay waa qasadkii salaada in sugitaankan salaada la sugayo ajrigan iyo sawaabkan u socda ducada malaa'igtu intaasoo dham halkii kale kuma sugnaa jamac dee kolley aqal iyo ama meel kale keli ruux tukaday ruux jamac ku tukaday iyago isku mid maaha oo dee xadiid asxaabu sunan ay inoo wariyeen iyo axmed iyo kolley ibnu khuseymiya qolooyin kalena ay saxiixeen ay saxiix yeeleen ayaa waxa uu kuba sugnaa salaatu rajuli maca rajuli aska ama axabu ila llahi min salaati waxda ruuxu salaada uu ruux kale la tukado labay ku wada tukadeen salaaduu keligii ku tukaday ilaahay waa taasu tanuu ka jecelaya ama ka qiimo badan ti uu dee isagii intaa in ka badan ku tukadayna ama saddex laba uu la tukadayna ti uu ama ay saddex noqdeenna ti uu ruux kale la tukaday waa kasii fadli badnaanaysa waxay intaa ka badanna axabu ila llah oo kolley jamacu fadli waa leeyahay laakiin jamacii masjidka iyo jamaca kale kolley isku faadliu xataa jamacay noqoto dee halkan jamaacadeedii waa taan soo maray oo arrintu ay ahayd shicaarku wuxuu ka xasilayey faradku wixii uu kuba dhacayay ama waajibku dadka kaba dhacayay markaa bal fadli ha laba yidhaahee laakiin fadliga umuurahan kaba dhimanaya iyo kaasi isku mid maaha walow imaamku de hadalkiisu taa uu ka yar duwan yahay kolley ibnu daqiiqlacid iyo xaafid ibnu xajar iyo ayma kale hadalkoodna meesha waa jiraayad lakin de waa khulaasadood xdثna يحyى بن يحyى qال قرأت على مالك عن أbي الزناad عن الأعرج عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل لا يزاaل kama zuulaya أحadكم أxadkiin في صلاaة صلاad inuu ku sugan yahy مaعنaa صلاad buu ku sugan yaydu ma aha صلاad buu ku jiraayo de inuu hareerihiisa dayo inuu cid kale la hadlo inuu markaa kackaco waa loo diidaya ajrigii iyo sawaabkii salaada u socda weeye ina sidii kale waa ruuxa salaada wixii salaad laga dhowri jiray iskama dhowrayeen axad ma daamati salaatu intay salaadu tay taxbiisu macnaa waa intaa uu fadhiyo masjidkii wuxuu u fadhiyaa ee u noqon waaye ay tahay aad salaada tukatid intaa ajrigii iyo sawaabkii salaadeed baa soo socda hadda horna waynu soo maray xataa ruuxu markaa uu soo socdaba xadiidkii aynu kusoo marray inu lahaa dadka aayar soo socda si degan u soo socda ha soo cararina xadiidkii hore aynu kusoo marnay inuu ruuxu hadduu salaadii kusoo socdaba uu salaad u qastayaba salaad uu ku jiro na ajrigii ahaan iyo xukum ahaan wey laa yamnachu maadaamat الsalaatu tamnachu taxbisu laa yamnachu inta weeye aanay u diidahayn an yanqaliba aanu u diidayn an yanqaliba inuu u laabmo ilaa ahlihi ehelkiisi uu ku laabmo ila salaatu oo hadduu qarad kale ufadhiyo waa iska noqon lahaye laakiin sheeko kale iyo ruux kale ku sugayo iyo de arrinku waa isbedelay waxa weeyaan waa salaadan unba ah waxa u diideysa inuu laabmo inta ay arrintu taa tahay ajrigii salaadeed baa u socda waxa u diidaya hay halkan ku haya uu yahay un salaada sugitaankeed xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهb qال أخbarani yuنس وxadaثnي محamed بن سلمة الmuradiي qال xadaثna cabdاللahi بن وهb عan yuنس عan بن شhاب عan بn hrmuز عan أbي هurayرata hadda ibnu hurmusyanu idinka idin dhaafin ba ama idinka qarsoomin sanadkii ka horreeyey waa kaa inoogu sugnaaye laakiin kaa laqan buu inoogu sugnaa can ilacraji imakana waa aabihii oo de waa cabdiraxmaan ibnu hurmus waa isagii ibnu acrajkii can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama qaal axadukum axadkiin mutad ayaan icraabanaynaa maa qacada inta uu fadhiyo yntadiru xaal uu sugayo aلsalaata salaad khabarkii halkanaan ridaynaa fii salaatin salaad buu ku sugan yahay oo axadukum axadkiin maa qacada maadu waa tii masderiyada ahayde maha naafiyo waa muddata qucuudihi weeye maa qacada waa inta uu fadhiyo waa masjidkiide yntadiru xaal uu sugayo aلsalaata salaad fii salaatin salaad buu ku sugan yahay oo ajrigii salaadaa u socda ma lam yuxdis haddaan xadad ka iman weeye oonu xadasin tadcuu lahu malaaikatu malaaigtuna way u ducaynaysaa waxay odhanaysaa allahuma kfir lahu allahuma arxamhu waxadaثana moxamed ibn raaficin qaala xadaثana cabdالrazaaqi qaala xadaثana macmaru can hamaam ibni munabihin can abi hurayrata can الnabiyi salى اllahu alayh wasalam binaxwi hada ka naxwigii oo waa xadiidkan imakaan kaba soo baxnay oo kale ayuu baabu ahaa xadiidkan imaka den waa kon imakaan yahay waa xadiidka abi hurayran oo de duruqda kala duwan ee badan yeeshay baabu fadli kasrati اlkhuda ila masaajidi kollay qeybna waaban kaba soo aragnay laakiin waa axaadiis kuwa aynu soo marray aan ahayn tallaabada badan ee xaggii masaajida loo soo qaadayo fadliga ay leedahay ayuu baabkiisii yahay waa fadli badan eh xadaثna cabdاللahi بن baradi الأشعriي وأbu qurayb qaala xadaثna abu usamata can buraydi can abi burdata can abi musa waa sanad dhamaan reer wada kufa magaaladii kufa ayay dadkan de abu musana halkaasu degena kolna waali kaba aha walibana eg cabdالlahi بn barad aلأشcari iyo burayd iyo abu burda iyo abu musana waa isla wada qoys keliya caailo keliya ninkan sheeka muslim iyo saddexda dambe waayo cabdالlahi بn barad ibn yusuf ibni abi burdata weeyaan ninkani oo markaa baraadkan cabdullaahi dhalay abihii yuusuf baa la idhaha yuusufkaasi waa ina abi burda ina abi burda ibn abi musa alashcari waa mid in bal abu usama axmed ibn usamana wuxuu ka warinaya nin burayd la idhaha buraydkaasna waa burayd ibnu cabdillahi ibn abi burdata oo awowgii buu ka warinayaayo isaga ina cabdillaahi baa la idhaha cabdillaahigaas baa abu burda dhalay taasi markaa waxay ka dhigan tahay baraadkan isagu riwaayo ma laha baraad laakiin inankiisa le baraad iyo burayd waa ilmaadeer oo laba nin ilmaadeera weeyaanoo labadooda aba ay walaalayiinoo abu burda labadooda wada dhalay markaa cabdullahi ibn baraadna nin u adeera ayuu markaa ka warinaya buraydkana waa in dee abu burda waa awogi abu burduna waa in abu muuse alashcari waa saxaabigan jariirka qaala wuxuu yihi qaala rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi ina acdama الnaasi dadka ka ugu weyn ugu badan ajran xagga ajriga fi salaati salaada dhexdeeda abcaduhum ka ugu durugsan weeye ilayha waa ila salaati iyo dee xagga salaada loo soo soconaya mamshan xagga socodka loo soo socdo masale ahaan baan ka dhigaynaa fa abcaduhum haddana ka ugu durugsan oo xagga marka la eego waa taa aynu soo maray ruuxu tallaabo kastuu soo qaado inay darajo u kor yeelayso dembina lagaga daadinayo markaa ninba ninku ka durugsan yahay halku kaba imanaya ayuu inay ka tallaabo badan yaho waa ka ajri badan yahay markaa waxaa ugu ajri badan jaanibkaas ka ugu durugsan haddana waxaa kuxiga ka kusii xiga isaga ee dee isaga haka yar sokeeye laakiin dadka kale ka fog haddana waa sida loo kala fogaya loo kala ajri badan yahay waa midaas waladii shaksiga yantadiru sugaya asalaata salaada sugaya xataa yusaliyaha ilaa uu la tukado maca alimaami imaamkii uu la tukado ayaa acdamu ka weyn ajran xagga ajriga min aladii kii yusaliyaha tukanaya uma yanaamu seexanaya oo xagga sugitaankii wayatana ruuxa masjidkii fadhiya imaamkii aad la tukatid buu u sugayaa taasoo uba fadhiya iyo ruuxa intuu tukaday xataa hadduu doono shamac yaroo isuruursadayba ha ku tukadeen dabadeedna iska tegey ee iska seexday waxaa ka ajri badan kaa fadhiya ee imaamkii sugayo xataa haddii dee uu keli kaasi ku tukadayna dee keli iyo jamac lagu tukadaa intay isdheeryihin waa taan soo ogaanay hadday jamac ku tukadeenna walow jamacii fadli leeyahay laakiin intidaarkii salaada ajrigan salaadee u socday ee dad salaad ku tiga taas baanay ku gaadhahayn oo ay kaga mudnaanayaan oo kaasaa dee ka ajri badan وفي رواية أبي qرayb حتى يصليha مع الإmام في جماعة de kl adii imaam ula tukanayo kle waa جamاعة oo xadيثka intiisa horaba inooguba sugnay حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبصر عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال kley dadku waa dhamaan soo wada aragnay nin cusbi ma jiraba habeen waa yaraanayaan dadku cafar ibn اlqasim sulayman ibn darkhan taymi abu cuثmaan inahdi oo muqadimadiina aan kusoo hayno nin weyn ahaa waktigii rasuulkana nin weyn ahaaba laakiin aan la kulmin in badanna ka dambeeyey cabdالraحman ibn mal hum mukhadraminti weeye can ubay ibni kacbin qaala wuxu uhi ubay ibnu kacb kana rajulu nin baa wuxuu ahaa laa calamu ku aanan ogeyn rajula nin abcada uga fog min almasjidi masjidka oo abcada waa beyt ahaan iyo aqal ahaan weeye min almasjidi minhu isaga xaggii oo wuxuu leeyahy waxaa jiray waktigii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh nin aqalkiisu ahaa dadkaa masjidka rasuulka imanaya ninka ugu aqal durugsan ninka ugu aqal fog waa ninka ugu soo marka la ego inta uu soo soconaya ay ugu dheerayd ninkaasaa jiray haddana taasi ha noqoto aqalkiisu aad ha u fogaado madiina laakiin maxaa jiray wa kaana wuxuu ahaa laa tukhdi'hu mid aanay gefahayn salaatan salaad may dhaafahaynna salaad haddana shanta salaadoodba rasuulku la soo tukanayay salaadna may dhaafahayn qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya ubay faqiila lahu waxa lagu yidhi aw faqultu lahu ama isagaaba ku yidhi oo waxaan ku idhi low ishtarayta haddaad iibsatid ximaaran dameer aada iibsatid dameer tarkabhu aada fuushid fi dalmaayo waqtigan gudcurka aada soo fuushid iyo wa fi rabdaai waktigan dee dhulku kululyahy iyagu sida dhulkeenu u kululyahy u kullaayeenoo arabda waa ciidan iyo burciidan iyo waxaan kulul ee cadcaddu markay ku dhacdo taas baa arabda la idhaah waa dee dhulka lagu caga dee uu ruuxu ku cagagubanayo taas aada soo fuushid ayaa lakaana axsana way saasaa kuu fiicnayd oo adigoo dameer intaad iibsato dameerkaa soo fuulo dee habeenka dhulka madowna oad soo fuulayd dee dhulkii madoobaa ruuxu halis wuxuu yahay madiina kale xasharaadkaa way lahayde waxyaalahan wax qaniinaa inay qaniinaanba oo taas ay nooba soo socoto way hawaan badnaydba madinine xadiidkii waxa ninkii dhaalaaaye rasuulka weydiisanayay inuu waxa weya u fasaxo inuu gurigiisa iskaga tukade xadiidkiisa kuba timi waana inoo soo socotaa halkan xasharaadkii adigu waxyaalaha wax qaniino uun si aad uga badbaado inay madowgiina iskama arkaysid e dameer aada soo fuusho waktigan cadceeddu kulushahaye lagu gubanayo dee haddii dhulkaas soo socodkiina dameer aada soo fuusho haddaad oysada kol haddaad masaajidkii aad had iyo goor imanayso saasaa roonayd oo ku fiicnayd bay ku yidhaaheen qaala ninkii wuxuu yihi waa nin dee arrin kale lahaa himo kale lahaaye maa yasurunii aniga ifarax gelin maayo ana manzilii gurigaygu ilaa janbilmasiih masaajidka dhinaciisa yini gurigayga aada u durugsani inuu masaajidka dhinaciisa ku yaalo anigu mid aan jeclahay oy taasi ifarax gelinayso oon la yaalayaa kuusoo raro halkan meel kaa siiya taas ma aha muxuu taa u leeyahy inii anigu uriidu waxaan doonayaa an yuktaba lii in lay qoro mamshaaya socodkaygan ila masjid masjidka aan usoo soconayo waa mid oo waa markaan soo socday masjidka imanaya tallaabadaa in ajrigeeda lay qoro warujuuci laabankaygana in lay qoro idaa rajactu ila ahli markaan noqdayna cibaada iyo daacan ka laabmaya haddaanu cibaadadan iman umaan ba hadeen tallaabadan oo waxay ka mid tun imaatinkiisii bay noqodkani ee haddaba laabankayga aan noqonayana in ajrigiisa lay qoro ayaan doonaya ayaan doonaya faqaala rasuulka ilaahi baa loo sheegay ama de siday noo soo socota markii dambe ayaa loo sheego rasuulka ilaahina uu hadalka ku yidhi faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi qad jamaca allahu ilaahay waa ku waa ku wuu kulmiyeyo allahu ilaahay laka adiga dalika arrinkaa iyo waxa aad sheegayso waa soo socodkii iyo sii socodkiiba kullahu dhammaanti ilaahay waa kuu jamciyo labadaba ajrigeedii baad leedahay oo xadiidku tu inoo faa'iideynaya waana fadli aada iyo aada u weyne masaajidka soo socodka loo soo soconayo de waa ta axaadiistii kale aan kusoo aragnay oo intaa tallaabadu soo qaadaaba way tirsan tahay ajri baa looga qori dembi baa lagaga daadina darajaa loo kor yeeli laakiin markan uu noqdo gurigiisii ama halkii kale u ka yimi ku noqonayo deinay cibaadadan socodkan noqodka wuxuu ka dhashay un imaatinkiisii hore haddaanu markii hore iman socodkan muu galeen laabankaa uu laabmayana waa wax u tirsan ajrigeedii baa loo qoraya waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh sa yihi qad jamaca allahu laka dalika kula waa fadli aad iyo aad u weyn taasna xadaثna mحamed بn cabd اlأعlى qal xadaثna المctamir وxadaثna isxaaq بn ibrahim qol aخbarana jarir kilahma can الtaymiy taymiy markii horeba waa kaa sulayman u inoo magacuunaa sanadku kuba sugnaa maantana jarir ibn cabdالxamid iyo inankiisan taymi waa muctamir ibn sulayman weeyaane ayaa labadoodu sulaymanu taymi ay ka wada wariyeen bhada isnaadi bnaxwi isnaadkaa hore taymi wixii ka dambeeyeyba ah iyo dee lafdiguna kaasu ku dhow yahay xadaثna mحamed بn abi bakri المqdmiy qal xadaثna cabad بn cabadi qal xadaثna caaصim wa caasim بn sulayman الأxwl wey عan abi cثman عan ubay bn kacbi qal anahu qaala kana rajul nin ba wuxuu ahaa min alanصaari beytu gurigiisu aqصى beytin aqalka ugu fog fi madinati madina oo halka gurigiisu yaala madiine marka leega cawaalid iyo mooye intii madiina dee dhexdeeda ahayd guriga ugu durugsan buu ahaa laakiin waa ninkaa dee ajriga khayr raqbadaa badan khayrka u hayay oo fa kaana waxaan u ahaa laa tukhdi'uhu salaatu salaadi may dhaafayn maa sala maca rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam oo salaad shanta salaadoodna rasuulkuu la soo tukanayay masjidkiisa meel durugsan buu ka imanayaa qaala ubayi baa wuxuu ihi fatawajacnaa lahu waanu u damqanay ninkii waanu u naxnay socodkaa dheer ee uu soo soconayo wakti kulul uu soo soconayo habeen mudow uu soo soconayo ayaan isagii uba naxnuun u xanuunsanoon u damqanay buu ihi faqultu lahu waxaan ku idhi ya fulano low anaka adigu ishtarayta haddaad iibsatay damaad iibsan lahayd ximaara dameer yaqiinka kaa ilaaliya min aramdaai ciidan kulul ila markaa dee kolka waxaaba dhici karta inay dadku hayntoodu way yarayd weliba waktiyadii hore o dhan oo kolkol la iskama kabala-aaba bal dee way dhacday rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu alayh ta ciraaqi alfiyadiisa siirada oo kale yamshi bilaa khubfin walaa naclin ilaa ciyaadati lmariidi xawlahu lmala buu lahaaba rasuulka ilaahay bay taasi ka dhacaysay isagoon khuf xidhnayn oo kaba aan xidhnayn baa isagoo uu dhiba ruux xanuunsanayo soo booqanaya dadkiina hareerihiisa socdaan buu soconaya yamshi bilaa khufin walaa naclin ilaa marka kol kale waaba dhici karta inuu xataa taasna ay jirto waa suurtagal haddaba waa kulaylkan waa yaqiinka kaana ilaaliya min hawaami اlardi dhulka xasharaadkiisa waxyaalaha waxqaniina ama caqrab ha noqoto abeeso mas waa waxaa waxqaniinayey ee kol kol habeenkiina aan iska arki karayn aad kaga badbaado adigoo iibsado oo soo fuula kol haddaan masjidkii aad mar kastaba imanaysa taasaa fiicnayd qaala ninkii baa wuxuu yihi ama wallahi ma uxibu sidaas ai taala nusqooyinkiinana idinkaa ka warhaya ujeedadu hamze iyo miim keliya oon alif lahayn ama oon alif lahayn kollay nusqooyinka muslim inteeda badanna waa sida kuba sugan nusqooyinka qaarkood baa waxaa dhacay un amaa ayaa dhacay waanad kollay macnuu waa kaasuna waa amaadii alaada la mid ahayd ee adaatu istiftaax macnaa iyadoo hadal lagu bilaabanayo ama la baraarujinayo layabalagaysoo baraarug un inta badanna qasam horti ayaabay dhacdaa san inoo taala alifta way dhacday way ka maqanta nusqooyinka ee maaha un baan leenahay waa amaadii un macno kale maaha ama wallahi baan ku dhaarte ma uxibu manaa bal hadalkan kuleeya baraarug weeyo dhegayso ma uxibu ma jecli ana beytii gurigaygu mudanabun inuu ku dhegsan yahay bibeyti muxamedin sala allahu alayh wasalam nebi maxamed inaan la jaarahay oo gurigay gurigiisa ku dhegsan yahay taa maba jecli ayuu ihi mudanabna macnuhu waa dee imaka ism mafcuul min atadnibe waa mashduudu biladnaab oo adnaab waxa la yidhaha waa xarkahan ay khaymada markaa ay dhisanayaan qodimadeeda ay ugu xidi jireen ee dee lagu adkay jiray taas baa adnaab lagu magacaaba macnuhu waxa weeye gurigaygu inuu guriga rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ku dhegsan yahay oonan meel kale kaba imanayna dee aan masjidka sooba gelaya unan kaba baxayo gurigii haddana gelaya taa anigu ma jecli saasuu ku yidhi marka wuxuu yihi qaala ubay baa yihi faxamaltu bihi ximla faxamaltu waxaan qaaday xambaaray bihi bisababi qawlihi wey hadalkaa ninkan yidhi sababtii ximlan waa wax culus baan qaado ujeedadu hadalkan baan dhibsaday ila weynaaday nin le rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh inaan la jaar noqdo gurigayga gurigiisa ku dhegsanaada ma jecli tii buu weynaystay buu ku tiriyay wax dee aan hagaagsanayn inay tahay oo ujeedadu ximligu waa waxa la dusha lagu qaado maha wuxuu qaadee macnaa arrinkaasa ila weynaaday ila cuslaaday oo waan dhibsadayba hadalkaa ninkaasi yidhi markaasaa deeta muxuu yihi xataa ataytu nabiy اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi u imi oo faakbartu qaala wuxu uhi fadacahu rasuulka ilaahi baa u yeedhay faqaala lahu wuxuu ku yihi mila dalik ninkiiba wuxuu markii uu si unbuu rasuulka ilaahay ti uu ku yihi hadalku igu yihi laakiin muxuu raaciyey wadakara lahu rasuulka ilaahay bu wuxuu u sheegay annahu yarju inuu rajaynayo oo fii ahari mahatarka rasuulka inuu nacayo ti aan shantii salaadoodba imanaya waa tallaabadiisan iyo raadkiisan inuu ku rajaynayo in ilaahay ka siiyo alajri ajri oo saa de haddii uu halkan soo dego ajrigaasuu waayaya meeshaa dheer uu ka imanayo sii socod iyo soo socod tallaabadiisa iyo atarkiisaasba waxa weeyaan naktubu aathaarahum waaba laguma fasiray oo aathaartani waa tallaabada ay masaajidda uqaadayeen iyo taas waxa weeye haddaba tii baa waayayo de tu leeya saa daraaddeed baanan u jeclayn inaan halkan aan ku sugnay marka faqaala lahu nabiyu salى اllahu alayه wasalam ina laka ma اxtasabta ina laka waxaa kuu sugnaaday ninkana mahari iyo waa ilaah daraadi waa tan ikhlaas waxaa kuu sugnaaday ma اxtasabta waxaad tirsanayso waxaad rajaynayso waxaad filanayso oo ah in sii socod iyo soo socodba laga ajri siiyo tii waad leedahay ilah waa kuu qoraya waa fadli weyn وxadثna سعيد بن عمر الأشعثي ومحمد بن أbي عمر kiلaهma عن بن عyynة xا وxadثna سعيد بن أزر الواصدي qال xadثna وkiع qال xadثna أbي أbhi waa وkiع ba أbhi ka warinaya جراح كلهم عن cاaصم damaana cاaصم bay kaba wariyeen iبن سليمان الأحول بhda الاسناaد de cاaصمna أbو cثمان عن أبي بن كعب ay نحوه وxadثna xajاaج بن شhaacr qal xadثna rwح بن cubاadة xajاaج بن شhaacirna xataa kitaabka bilowyadiisi aan kusoo maray xajاaج بن yusuf بن الxajاaج in la yidhaah ee ninkii daalibka magacun bay wadaagsadeen isku shaqo maahan xadثna rwح بن cubاadةa qal xadثna زakrya بن iسحاaq qal xadثna abu الزubayr abu زubayr baa noo waramay buu leeyahay waa mحamed بن msلم بن tdrus qaal wuxu uhi abu زubayr samictu jaaبir بn cabdالlahi baan maqlay qoola isagoo yidhi kaanat waxay ahayd diyaarunaa reerkooda ama jilibkoodiibuu ka hadlayaa reer bani salima guryaha iyagu naaciyatan tudurugsan can ilmasjidi masjidka rasuulka way ka fogeyd halkii ay deganaayeen fa aradnaa waxaanu doonay an nabiica inaan iibino buyuutanaa aqaladayada aan iibino oo fanaqtariba aan dhowaano min almasjidi masjidka aan usoo dhowaano intaan guryaha iyagii iibino halkii aan xaafadda iyadoo ahayd aan kasoo wada guurno oonu masjidka usoo dhowaano fanahaanaa rasuul llahi maxaa idin doonaya dee way ku dheeraado si aan jamaacadu u dhaafin rasuulka ilaahay mujaalasadiisan fanahaanaa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa noo diiday arrinka aan yeelayna doonaynay faqaala wuxuu uhi ina lakum waxaa idiin sugnaaday bikulli khadwatin ama khudwatin tallaabo kastoo soo qaadaan oo xagga masjidka usoo qaadaanba darajatan daraja idinku sugnaatay oo daraja idinku sugnaatay tallaabo kasoo soo qaadaan weli axaadiista way noo socotaa kolley macnuhuna waa macnaha iska cadoo dee waxaan ugu sii joog joogsano ma laha xadaثna mحamed بn الmuثنى qala xadaثna cabdالصmd ibn cabdilwariث qaala samictu abi abihi cabdilwariث ibn saciid buu cabdisamed ka warinaya yuxadiثu xaalu waramayo qaala wuxuu yihi xadaثani اljurayriyu can abi nadrta can jaabir bn cabdillaahi kolley jurayr iyo abunadroba horeynuu soo aragnay jurayrina waa saciid ibnu iyaaso waa nin taabiciinta raggii ugu dambeeyey kamid ahaa aljurayri in abunadratana mundir waxa weeyaan abunadra mundir ibn malik ibn qudaca isna horeynuu soo maray oo isagoo abu saciid iyo cid kale ama ibnu cabaasiyo kaba warinaye waxa weeyaan isaguna waa taabici mundir ibn malik can jaabir bni cabdillaahi qaala wuxuu yihi jaabir bni cabdillaahi khalad waxaa madhnaatay oo albiqaacu buqcadihii xawla lmasiihi mas ayaa banaanaatay weeye masjidka hareerihiisa oo ujeedadu meel masaajidka ku dhoweyn ayaa banaan ahayd ama oo la meelo la degi karo ayaa banaanaaday faaraada waxay dooneen banu salimata waa reerkoodii waa jaabir bni cabdillaahi un isagaa reer bani salima ahaa horena saynu usoo maray laamtu way kasirsantahe si kale looma aqriyo banu salimata an yantaqiluu inay usoo guuraan ilaa qurbilmasjidi masaajidka dhowidiisa iyo halkan kusoo dhowinay soo degaan oo de xaafadaha weeye kolley dee beeraha iyo waxaas inay halkoodii un bay ugu baaqi ahaan lahaayeen fabalaga dalika rasuul اllahi salى اllahu alayه wasalam arrinkaasi rasuulka ilaahay buu gaadhay faqaala lahum wuxuu ku yihi inahu balaganii waxay soo gaadhay annakum idinku turiiduuna inaad doonaysaan an tantaqiluu inay usoo guurtaan qurba almasiih masaajidka agtiisa qaaluu waxay idhahdeen nacam haa yaa rasuula allahi qad aradnaa dalika saas waanu doonay oo dee waa si ay usoo dhowaadaan faqaala wuxuu uhi yaa bani salimata reer bani salimow diyaarakum iqra ahaan buu ku nasbisan yahay waa ilzamuu laazima diyaarakum guryihiina iyo halkaa xaafadihiinu yahay deganaada ha ka imanina tuftab aahaarukum tanna waa jawaabtii dalabkay ku jasmisantahay diyaarakum waa taa nidhi ee waa iqra ahaan ilzamuu diyaarakum baa macnuu yahay marka jawaabtii amarka ama dalabkaas haddii asaa yeeshaan weeye haddaa halkaa iska deganaataan oo masjidkiina aad timaadaan tuftab waxaa la qori oo laydiin qori aahaarukum tallaabooyinkiin iyo raadadkiina laydiin qori diyaarakum waa adkayn diyaartiina laazima meelihiina iska deganaada tugtab aahaarukum raadkiina laydiin qori adog bal markaa bukhaari oo kale wuxuu halkan ziyaadiyey wakariha an yucru lmadiinata oo mala arrin kalaa midi waa ajrigan dee iyagu ay helayaan ee socodkaa dheeray soo gelayaan iyo noqodkaas ajriga looga qorayo waa shay oo waa loo qoraya waa fadli taasoo iyagay maslaxadooda tahay arrin kalena rasuulka ilaahay dee diidmadiisa ayaabay ahayd sida bukhaari kuba sugan ziyaado aan halkan la dheeriyo wakariha an yucru lmadiinata wuxuu rasuulka ilaahay nacay inay madiine qaawiyaan oo ujeeddadu hadday dhinaca ay ka deganaayeen madiine kasoo guuraan dhulku dhul iska badnaan cadowgina waa badan yahay laga soo geli karo markaa madiina ayuu noqonayo inay madiine ay baneeyaan halkaas ama dhinacii ay ka deganaayeen ay baneeyaan taasna rasuulka ilaahay waa nacay oo sanbu uguma diido waa arrin kale cillo kale oo nahyigan ama uu diidayo dee ma mancintan keentay oo sidee madiina ay unoqoto mid degan camiran ah hareeraheed oo dhanna la degan yahay iyo dhinacyadeedii la degan yahay oon qorana aanay meesheedii banayn nay taas baa rasuulka ilaahay una yeelay iyada tanna ee fadligan weyna waa uguma sugan yahay xadaثna cاaصم النضr التaymiي qال xadaثna معtabir qال samictu kاmsa يحadiث kاms بن الحaسn mala kاms بن حaسn xadiidkii koobaad ba waynu kitaabka kusoo aragnay يحadiث عن abي نضرة عن jابir بن cabd اللahi qال أنه qاal أrاada بنو سليمةa أn yتحwlوا إلى qرب المسجد qاl wuxu uhi والبقاع بqcadihiina khاalية masaajidka agtiisiiyo hareerihiisa way banaanaayeen فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا بني سليمة dياaركم الزموا dياaركم تكتب آثاaركم فqالوا markaa waxay dhaheen kol dii rasuulka ilaahay u sheegay dee inagu iyaga taasi way ka qarsoonayd tallaabadoodan salaada iyaga way garanayaan fadliga socodkan ay soo socdaan iyo taasi inay ajri u leedahay oo tallaabo u tirsan tahay tiimay garanahayn markaasa maxay yidhahdeen markii rasuulka ilaahay taa u sheegay ma kaana ma ahayn ba yasurunaa midna farax geliya anaa kuna taxawalna de inay waxay waayi laayeen tallaabadane dee kol haddii tallaabadii ay tirsan tahay aataartayadii la qorayo imika namay farax gelinayn maanaan jeclaysanayn in dee dad soo wareego marka arrintii fuliye aan noqono sia dee fadligan baan waayi lahayn axaadiisu kolley waa macnaheedu waa inoo daahiro waana axaadiisa aragteene waxay tay inoo faa'iideynaysaa u masaajidka dee in say dee loo kala durugsan yahay kol hadduu ruuxu wuxuu usoo baxayaa masjidka teene wax kale ahayd in loo kala fadli banaanayo xagga tallaabooyinka dee bal camalka kale mahae waa tan salaada ku tacalluqsan iyo tallaabadii oo kan masjidka ku dhowiya kaa ka durugsan ee tallaabadii bay isdheeryihiin xaggaa lagu kala fadli banaanayo bal taasi iyada way nooguma sugan tahay xaggan markaasi oo dee masaajidiisa ay ukala durugsan yihiin arrin baaba iman karta oo ruuxuu yidhaha si aan tallaabadaa badan u helo iyadoo dee masaajidana ay ku dhow yihiin kan igu dhow baaban ka tegayaayo kaa durugsan ayaan tegaya si dee tallaabadan aan u helo kale arrintaasoo wax iman kara ama la odhan karo waxaana jirtay ibn waxay kaba soo naqlayaan anas ibnu malik oo kale inuu khaasatan haddii uu masjid hore jiray mid damba markaa la dhiso ugu dhowi jiray kaa hore inuu tegi jiray taa way kaba soo naqliyeen kuwo kaleo iyagu dee taa kuba tegayoo dee saa kolba loo kala fogaya ama masaajidka kolba kaaga dheer ayaaba ku fadli badan xasan albasri oo kale isagu wuxuu odhan jiray me taasoo dee kolba masjidka u dhow ruuxa kuba tukado taasna waa odhan jira waana sida madhabka maalikiya yiine laakiin bal waxaan leenahay taas waa aataar taabiciin iyo taas aan kasoo naqlinay iyo dee saxaabi waxaa dabrani uu muljamkiisa weyn ku wariya xadiid ibnu cumar xadiid ibnu cumar liyusalii axadukum fi lmasjid aladi yalih walaa yatabic masaajida tani waa wixii caadiyade hadduu kaa durugsan yahay arinku kolkol waxyaalo kaleu isuba rogi karaa ee axadkiina ku tukado masjidkaa kolba ku dhowna ku tukado waxba masaajid ayaanu raacraacin kolba kaas iyo taas iyo yaanu odhan waa xadii albania saxiixu jaamica ku saxiix yeelo oo macnuhu waxa weeye de haddii imika qarad kale oo de uu jiro un waa sax haddii aanu dee taasi jirin oo ay tahay un masjidkii iyo waxyaalo waxaaba mudan un kaa kolba ku dhow ruuxu inuu kuba tukado waa mudan tahay xadiiskan waatu inoo faa'ideynaya xadiidkaas walow dee aqwaasha ahlu cilmiga ama salafkii barhkood kamida waxyaalaha siyar kala duwan iyaga arrintooda ay ahayd babulmashi ila salaati tumxa bihi lkhadaaya waturfacu bihi darajaatu socodka salaada loo socdo dunuubna waa lagu dhaafaa darajaadna waa lagu kor yeelaa xdثna اسحاq بن maنصوr qال أخbarna زkrya بن عadي qال أخbarna عubayd اللh عن بن cmr عan زayd بن أbي unaysةa عan عadي بن ثاaبt عan أbي xاaزm الأشhتعي عan أbي هurayرaةa qال أنh qاl qاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilahi wuxu uhi man تضhara fي beytه ninka aqlkiisa ku dahaaro qaata ku weysaysta ثuma masha u socda ilىa beyt aqل min buyuut الlahi aqalada ilaahay kaba mid ah muxuu u socdaa u tegayaa maha ruux kale ugu tag arrin kale ugu tag waa arrinkan yaqdiya si usoo guto fariidatan fariido min faraa'id illahi salaad fariido ugu soo tukado faraa'idda ilaahay kaba mid ah kaanat waxay noqon khadwataahu labadiisa tallaabo ixdaahumaa mid ahaani taxudu mid ka ridaysa khadi'ata gef uu sameeyey dee horena majtuniyat lkabaa'ir iyo maa lam tuta lkabaa'ir iyo waan soo maro kolle waa xadiitaan isku fasirayno walukraa ta kalena ترفع waxay u kor yeelaysaa darajaة waa fadli aad iyo aad weyn ilaahay subحaanaه وataعaalى ina siiye inoogu manaystay وxadثna qتaybaة بن سacيidi qال xadثna lays وqاla qتaybaة xadثna bkr e isaga laba sheekh buu lahaa lays iyo bakri yaعnي بn mdr kilaahumaa labadoodna can iبn الhaadi in haad bay ka wada warinayaan يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi وفي xadيiث بكr أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يquل ujeedadu waa qتيبة بن سعيد lays lafdigiisu muxuu ahaa عن أbي هurيرةa أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل بكr بن مdر lafdigiisu wuxuu ahaa un عن أbي هurيرةa أنه سمع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يquل had iyo goor dee umuurihii diqadii badnayd ee muslim iyo muraacaadkii oo alfaada sheekhyada ilaalinayay taawen yaquulu ara'aytum bal waxaa ka warantaan low ana naharan webih naharan haddii la yidhaahna waa caadi oo bal baabkaas oo dhan markuu dee kelimadu ay saddex xaraf ka kooban tahay xarafka dhexana xarfu xalqi yahay labada wajba way banaanaadaanu in la reebo iyo in la fadxiyo nahr iyo nahr iyo imika shacar iyo shacar oo kale iyo baabkaas oo dhan xarf al kol aduu xarafka dhexe yahay haddaba webi haddii uu ay sugnaato webi bibaabi axadikum axadkin kadinkiisa inuu ku sugan yahay halkaa kadinkiisa marayo oo yaktasilu uu maydhanayo minhu xaggii kula yawmin maalin kastaba khamsa maraatin shan goor waa webi hadda meel dheer ma tegayo uu sii dhidido hadhowsa socodka ma dhidido hortiisuu maraya maalintiina shan goor buu ku maydhanayaa hal yabqa miyuu hadhayaa min darani wasakdiisii oo wasakdii daahirka ide jirhkiisiiya uskagii shay un wax ka hadhayaa ma jira dee san baa ii taalo waxaan filayaa nusqooyinkan arkayna qurdubeed moodisa hadalkiisa si waxaanay dhicin lafdiga shay un aanu la soconay wax maqsuude hal yabqa min daranihi shay un qaaluu waxay yidhaaheen laa yabqa min daranihi shay maye wax uskagoo ku hadhayaa ma jirto nin shan goor maydhay isagoon meel dheer tegin ee uskag kuma hadhayo haddaba wuxuu yihi rasuulka ilaahi qaala fadalika arrinkaasi waa tashbiih ahaan iyo tamhiil ahaane waa maydhashadaa webi hortaada maraya maalintii shan goor lagu maydhanaya ruuxii nadiif uu ku noqonayo aan uskagba lahayne mathalu salawaati alkhamsi salaadaha shanta oo kale weeye dunuubtii uskag bay tahay iyaduba waa wasakhina fuulaysa yamxu allahu bihina ilaahay wuxuu ku tirtirayaa ruuxa kaga dhaafayaa alkhadaayaa gefafkii uu isagu laba imanayay oo salaad kastaaba ilaa salaaddii ka horreysay wixii udhaxaysay ayay ka nadiifinaysaa markaba dahiraysa وxadaثna abubakr بn abi shaybata وabu quraybi qaala xadaثna abu mucaawiyaةa عan اlأcmaشh عan abi sufyaan عan jaabiri wahuwa بn cabdالlahi qala anahu qaal qala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam mathalu salawaati salaadaha mahalkood alkhamsi shanta ah ka mahali nahrin ama naharin webi oo kale weeye jaarin socda oo kamrin biyo badan weeye maaha mid biyihiisu yar yihiin ee biyo badan leh oo biyaha badan ayaa kamri la yidhaha qaybta marka la fadxiyo haddii qaybta la kasriyo un iyadoo kelimadu sidii tahay kimrun waa xaqdiga iyo caloolxumada ayaa kimri laba yidhaah haddii qaybta un la damiyo kelimadna waa sideedii mi xurufta kale kimrun wa araj waa ruux ahayn waayo arag ahayn ama aladi lam yujarib اlumuur kaas baa humri lagu magacaaba waa xarakaadkaasun kalay shecr iga kala maqan sababta iga kala maqan yahayna waxaa laga yaabaa waa awaacil dalb waa toddobaatanada bilowyadeedii sanadihii hore un waanaan filayaa un inuu dee aan maqlay iyo inuu kitaab albaxraqu saqiir kaasna iguma soo dhawaan kollay nuskadaydi baxraqu saqiir oo walamiyotafaalka sharxiisa baxraqa weynaa fadxu dib baa loo madbuceeyo caadi imaka weyn inuu ka ahaadaba ku yaala ama dusha iguma qornaaye markaa shadriga ugu dambeeya maqan be waa laftigan nadmintiisuno yuqaalu lilmaai lkasiiri kamrun wاlxiqdu fi sadri fadaka kimrun wاrajulu ljaahilu fahwa gumrun markaa shadrigii ugu dambeeyey waayo waa laga yaaba labaiy todobaatanka de waa afartan sanadood imaka dibna markaa in waa laga kitaabkan tasawuraya inuu ka ahaana aan tasawurayaa sharaxa dee dabcaadkii hore masr adigu markaa shar lamiyatafaalke maxaashiyadooda socotay markaa shadrigii ugu dambeeya iga maqan oo yuqaalu lilmaai lkasiiri kamrun wاlxiqdu fi sadri fadaka kimrun wاrajul ljaahilu fahwa gumrun oo balla de waxaan arkay saddexdaba shecrahaan inuu soo naqlinay qordobi mufhimkiisa way kuma sugnaayeen oo xadiidkan markuu qabanaya adigu markaa shadrigii dambe imika ma xusuusniye markaas ujeedadu waa kelimadan iyo xarakada isbedesha macaanidaasna bedbedeshay haddaba kamasali nahrin jaarin kamrin calaa baabi axadikum axadkin kelinkiisa ku sugan oo kale weeyo yaktasilu minhu kula yawmi hamsa maraat de waxba kuma hadhayaan saas oo kale iyaguna dembigii laynagaga dhaafaya amaal salaadaan shata qaala qaala alxasanu xasan ba markaa wuxuu yihi wamaa yubqi dalika min adarayn de kol hadduu intaas oo dhan shan goor ku maydhanayo maxaa wasake uu ku reebaya waxba kuma reebayo wey saas oo kale nin salaadu waxba ugu reebay xdثna abubكر بن abي شhaybة وزهير بن حرب qال xdثna يزيد بن هاrون qال أخبرna محمد بن مdرف عن زيد بن أسلم عن cطاء بن يسار عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم qال mن غdىa ruuxa klha إlى المسجد mسجidka xaggiisa u klha أw raaxa caraaba kolay aslkii luqada waa siday ku yihiinoo gerinka hore tegideeda ama taas oo kale ama wkti hore oo la tagana guduwi baa la yidhaah gelinka dambe socodkiisana dee waa rawaaxii iyo caraabitaankii kol kolna macno guuduno tegid dhammaanteed baa loo isticmaalaa imaka halkana kol hadday inoo wada socdaan dee waktigiina waxba kama hadhayaane waa intee wadan asalkii macnahan iskaba fasiranayna ruuxa xagga masjidka u kalahae dee marka oo gelin horaa bu tegay subaxdii salaadii subax iyo taa duhurkii de markaa hore hor buu tago aw raaxa ama waaba bacda zawaalba waa u caraabay adigu waa ninka masjidka xaggiisa u kaca uun isagoo muxuu ugu kacayaa waa salaada aad soo tukatid ama camalkaa khayrka aad soo samaysid acad allahu lahu ilaahay baa wuxuu u diyaariyaa fi ljanati jannada nuzulan sooryo ama waa waxaan ruuxa martida loo diyaariyo ee lagu marti gelinaya nuzul lagu magacaabo ama yuhaya-u lidayfi cinda quduumi markaa nuzulan baa u diyaariya wataa qur-aanka suuratu fusilad ba nuzul aynoogaba sugnayd kulamaa mar kastoo de waa ajri iyo waxaynaani weliba tasawuraha intuu yahay oo kan adduunye aan la mid ahayne kulamaa qadaa mar kastuu kalaho raaxo ujeedadu hadduu beryo dhan tegayay mar keliya maha arrintu waa mar kastuu tagaba ama uu gelin hore ha noqota ama gelin dambe nusulka waa loo diyaarinaya waana fadli weyn weeyo kol haddii dee ruuxa niyadiisa aagto ilahay daraadii ulaba tegayo allah subxaana watacala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk allahuma zidna walaa tn